arrinta maanta ka dhacday dowlad soomaaliya ma ahayn baabuur walhaha qarxa wada ma ahayn baabuurka hoomi buu ahaa rikaab iyo wuxuu waday alaab caadi oo dadka shacabka oo rikaabka ay lahaayeen waxaan ka helnay marka rasaas afar kartoona oo qoriga baka emka rasaastiisa ah caag labaatan la ah oo kiimika laisku dardaray oo dalwanta iyo gaaska diyaaradaha iyo waxyaabahaas ay ka mid yihiin iyo labo laba toban low oo ayagana saasoo kaleeta ah oo waxyaabaha laisku dardaro dureerta ah waxyaabahaas ayaan ka helnay iyo saddex jaakadood oo jaakadaha oo qoryaha baka emka boobayaasha lagu qaato yaan ka helnay waa intaas waxa laga helay waa tahay gaariga marka xagee ka yimid xageese ku wajahnaa wuxuu ka yimid xamar gartay beled xaawo kee controolka galadoolow ee dhanka xamar ayaa lagu qabtay waa tahay marka ma waxaa jiray dad la qabtay oo alaabtaasi watay mise dadkii lahaa alaabta lama hayo waa la qabtay waxaa lahaayaa kirisbooygii gaariga dareewalka gaariga iyo gaarigii waa hayna gartay laakiin dadkii lahaa xagee ku dambeeyeen baaritaankaas wuu noo dhiman yahay baaritaankaas weli waan haynaa mulkiiliyaashii iyo baabuurka antixiraaciisa ilaa iyo booliiska muqdisho ayaan xariir ka sameynaynaa oo halkaas baaritaan kasii soconayna insha allah waa tahay waxaa jirtay in wararku qaar ay sheegayaan in gaariga rasaas iyo sidoo kale waxyaabaha qarxa lagu qabtay taa maxaa ka jira waa kuu sheegay waxyaabaha qarxa waxaa looga shakiyey oo loo maleeyay waa caagta waxa ku jiro oo dalwantida gaaska diyaaradda waxyaabaha laisku dardaro waxaana loogu isticmaalaa walxaha qarxamadan gartay caagadahaasna waxa ku jiro keliya waaye laakiin waxa qarxa ma saarneen gaariga marka rasaasta ilaa intee la-eg ayay ahayd nuuceesa ee u badneed rasaasta waa hal nooc qoriga baka emka la yidhaahdo rasaastiisa wey afar kartoon b afar kartoon bene gartay ilaa qayaas ahaan saddex kun afar kun oo waxaa weeye oo miro waay gartay
waa ku qaas waa tahay maalmahan degmada doolow waxaad moodaa in amnigeeda waxyaabo kala duwan laga soo sheegayay waa sidee xaalkeeda amniga degmada doolow boqolkiiba boqol uu saxan yahay waxaa iska kaashanaya ciidamada amniga nabad sugidda booliiska waxaa kaloo garabna siinaya oo nala shaqaynaya militariga dowladda deriska aan nahay ee etoobiya maamulka degmada intaba waa iska kaashanaa kan gobolka taliyayaasha heer gobol iyo heer heer heer gobol iyo heer degmo maamul goboleedka jubbaland oo madaxweyne ku-xigeenkiisa nala joogo ilaa heer gobol oo waa si wada jir ah oo si wada jir ah ayaan iskala kaashanaa wasiirka amniga jubbaland jenaraal dhuumaal yaanala taliyaha nabad sugidda jenaraal jamaal xasan taliyaha booliiska qaybta xuseen cali xaashi ool si wada jir ayaa loo wada shaqeeyaa maamulada iyo amniga degmadana wax dhibaataa kama jirto oo amni darra ah